bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsiyaalla hamiin faylin welba isin rogdanah ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isin ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo arbaabbaha ituu khamiisnaha hoydayta taarikhdiya keedanta tumiisiyeedka bilo seteembara lamada kun iyo tumisagaalka qodobada shagadiisan barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii leer welibaa ku mid ahaa sharlunku hadalaw reedan fiirowka dastuurka dalka soomaaliya yaa weliba usageega ku furmay magaalada baydhabo haddaba sababta meeta mayna sacduha keedee barnaamijkasinka ay dhugunsiyaala madiinaha maamulka puntland saciid abdulaahi deni yaa weliba uu siina hiraya shirkii maalgashiga oo maalmo ilaadhaafiba ku dareere magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland welibana laha ku saaray warmurtiyada haddaba warmurtiyadkaseya koo iyo isku afahmeen ah mas-uuliyiinta ku qayb galay shirkaaseya saasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsanna oo nimadu haddii laar weliba ku mid aha wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba usukulun luqaadaya guddiga af soomaaliga welibana wasiirka usugmahnagaya guddigaasaya haddaba mayse adduun sheenayni wasiirka kulunluqaada guddiga af soomaaliga inta badan ku shaqeeya waa mayna ku eray barnaamijka sinkahay dhugunsyalla gudoomiyaha jaamacadda jaziira ee magaalada muqdisho brofesor salaad ibraahim fidow yo weliba usiina ku warbiyaya heshiisuu saalagalay jaamadan kuwin ee dalkaasay masara haddaba heshiiskaas ayaa kuo ardayda soomaaliyeedda way wiin kuqabdo markilan fiiri dhinayo jaamacado barnaamijka sinkaay dhugunsyalla weliba iyo mudunyana dadka muqdisho ina la ciqaaba islamarkaasna laku hirida waddooyinka magaalada muqdisho sidaasna weliba eraya siyaasi abuukar cumara haddaba ma inlijeeda mayna sababta eeta dhugunsyalla barnaamijka sinkaaya qoysas deeraw boqol afartiyo sagaal qoysa yo weliba iyo hadeerana magaalada tambaydhabo haanase oo ah kubog taalinga deegaanada hooskayo magaalada tambaydhabo qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulunku warsana oo nimadan siinkaaya barnaamijka oo kuliba hasaare waan siirdare sii doonee dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboya dhanka farsamada madagudeerta weliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaala mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo noordareertan weliba hoodisanka la hamiin faylan barnaamijka kulunku warsan oo cabdirashiid rashka booya saari waan siinadare sii doona dhugunsyaala shirlunku hadala u reedan fiiryowka dastuurka kumeegaalka ee dalka soomaaliya iyo weliba usugeega ku furmay magaalada baydhabo kaasi oo qaban qaabaday wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba shirkumaysa adduunka keedii mainland ku hadala doonantiisu dareera weliba naqata teleefonka idaacadda warsaan oo kuweydaya wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aadan xasan maxamed usama welibana usiinka jawaabay
marka dawgeeka may tababar ama waalgelin aan soo binay dhammaan bulshada qaybasha shalduun waa dadka jira odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada jaamacado siyaasiyiinta dhammaan meel raadiso inshaalla ururada bulshada qaybasha sharduun barnaamijkana may kitaabsanaa sidii wacyigelin lahay dadka fanol deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo oo meel raadiso xarunta ku meel gaarkan ah dowlad goboleed koonfur galbeed marka barnaamijkana may kitaabsanaa cutubka shanaad iyo qanliga ee kubanjaarka dowlada federaalka oo runtii inay la raadiso muddooyinkii ka dambeeyey guddigeegis doortis marka faham guud iyo aragti wadaagsan ku qaadadan dadka ku nool deegaanadan koonfur galbeed markii wadatashiida lankooyow deegaanadan saayo wacyigelin qabaan oo meel la raadiso aragtidii oo maleekanta si aan ka qaadan hadda muhiimadan ku wanaagsan taas ahay runtii may lahan bandhigay markaan heerar shaldoon oo dowladda ama heer federaal iyo heer dowlad goboleed wala dowladda awooda dowlad dowlad federaalka yeelata awooda dowlad goboleedka yeelata wala wadaagee marka marka runtii waan ciidan muhiim u kahay shacabka kunoo degmada baydhabo waayahay marka mudane wasiir maadaama aysan geega furteen ee shirkaasi oo reeddan ku fiilayo dastuurka ee kumeelgaarka dalka soomaaliya muddo inta la eg dareero doona
barnaamijka may dareero doona kudubir insha allah haddii ilaahay ar mayna mayna mayna lanqoboday qeybo shal duwan oo bulshada oo milaraakandeski oo faham guudnan kuwa laban marka may rajaynaan inta sidaas beri hol badan milaraayo ku fahmi doona dadka oo fududaayona may wada waraaho dhinaca dastuurka milaraayo ilmishalew marka may dadaalahayna ka wasaarad ahaan inaanu fahamka guud koron gaadno hadow matamadi oo ra'yiga la warsado ee koonfur galbeed iyo afar koran ra'ijo oo meel la raadisa walaagidana guud soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed turjuma iyo meel la raadisa jeedii doona kaasamaynaay
waayahay mudane dhawaan magaalada muqdisho sidoo kale waliba dhah gebagabay dastuurka reedan fiireel ku suubiyaya marka dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada tambaydhowna geeg ayaa ku furteen shirkaasi marka maysa aad waxa keediye
maha ka eediyey horta dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka waa commission utub commission utubba marka damaada guud oo xil saaranahay meel la raadisa la socodka iyo dib eegista iyo wasaaradii federaalkaba marka ha dhamaayaan keliya may dhamanaysay in la tashii lawadaba dowlad goboleedii dhammaan shacabka soomaaliyeed marka may jira qorshe in meel la raadista degmada baydhabo iyo qooyi doonaan dhammaan guddiyidaas shaldugan oo talatalada dadweynaha koonfur galbeed inay aragtida ku jiido marka hor yamay wasaaradda marka doorbida inay marka haddii dadkaasan kuwayna kahor inay la raadis wacyiga iyo kuwarqabowga dastuurka iyo may xuquuqalin shacabka iyo waajibaadka lagufado may inay fahamka guud lakusay marka saadhow iyo diyaar in lankakoray marka muhiimada intaas ahayd waayahay wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dastuurka marba haddii geegiya kulunkaasay furti marka qorshe kaeedinyaasi dadkun reer koonfur galbeed lanfaan sii laaya dastuurka kumeelgaarka dalka soomaaliya
ha wasaaradda waajibaadkan ku weyn lamawaajibaad waaye oo saaran tankooda in door iyo ku qaada dibceegisa dastuurka federaalka iyo inaykan koonfur galbeed naftiisba oon baahan inay dibceegis lagu suugi dadka la gaarsiiy wada tafiir badan la geliya marka lamaada qodobaha hata kensheega gobada wasaaradda meelfeylana maraha way rajayaan insha allah inay degmooyinka koonfur galbeed iyo ku koobayaan inay dadka waajilinka la gaarsiiy dadka faham guud ku qaadadaan meelahaays aragtidii umadeeyaan marka hadhow markii la tashiida lankasheedawna inay iyo meel raadisan barnaamijka fahansan inadan seeda marka wasaarad ahaan may mas-uuliyad noo saaran marka inaynu wacyigelintaasan sii wen kan dastuurka koonfur galbeed naftiisba dib eegis ku suugan insha allah usbana may gudagala doona mardhow haddii ilaahay ar sida dib eegiskan kusoo geysaday qodobada iyo midnas waafajiye darinkan federaalka iyo kan dowlad goboleedka waayahay marka ugu dambeyntii se islet bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya dastuurkan way ku fahansii kora ka wasaarad ahaan
dhowr siyaabood la maro kora mediyaha way maro kora ini meel raayis waa gelin lan kusoo bi maadaama mediyaha uusa dad badan deersii karo ona qof qofan sidoo kale laakiin dadka yaashu roon xaafadaashu roon ganacsiyadan aniga meel raayis deersi ama boorar meel raayis magaalooyinka dadkii afriya oo boorar ini lasoo bi ama kulamo meel raayis laa ku iibgeliyo dhammaan bulshada shal duwan ini laga deersi marka barnaamij noocaas ee sabaxin insha allah haddii ilaahay ar shiro gudan iskasheenow dhammaan degmooyinka dadka ku nool iyo inay degmo kastayna la seeno dhammaan qaybo shal duumana qolo qolona yadirsina fadayn haddii ilaahay ar marka inta arrintaasna milbelani maraada insha allah waqti dhowna bilaabo doona haddii ilaahay ar waayahay dhugunsi alla kaasee wali bahayay wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo si toos ay qata teleefonka idaacadda warsan usiin ku warmaayo eedan maasanta mudane eedsin mudan insha allah
Construction Company. kana badan lankii kihimyahay sugaay kambani dhismo kaamila agabshay kurbada leetay ogow may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasi ilbaabadiis yacni kuway kormajara reed maylokooy kumbad galab dhisma kawaytaan dhimanayne kaamila kulisho kor ilasilhambuy keed walii kajari haddawali ha korari saxaab construction company isdhaf galab dhismo koy arag waa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan inidaar digsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka lasaw saxaab construction company galab isgawawaako kandhi kan dhaway kabakankala ku daranoo kulashoo casri ah ku bogay oo kuusay ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma qiimo shooragis eh kambanigii lahasiintubiyax
waayahay dhugunsialla qayb og here barnaamijka kulanku warsan iyo ku guda jirnaa waliba wadasinka dhah miin faylan barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiid rashka booya saari waan siina diraysaa dhugunsialla madiinaga maamulka puntland saciid cabdulaahi dani iyo waliba uu sahirayay shirka maalgashiga oo maalmow ilaha dhaaf isku dareeray magaalada garowe haddaba may ku eray madiinaga maamulka puntland shirkaasaya ujeedo seenayo kulahayan ilu dhugunsida runtii aada iyo aada bay dowladda puntland shacab iyo xukuumadba sharaf ugu tahay in shir noocaana uu qabsoomo oo uu ku qabsoomo waktigii loogu talagalay oo uu ku socdo sidii loogu talagalay oo uu ka soo baxaan wixii laga malaynayo aada baan uga mahad celinayaa intii ka soo shaqaysay oo igu horeeyaan ee guddigii ku xilsaarnaa qabsoomidda shirkan oo runtii wakti badan geliyey iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee iyagana ay khusaysay waad garanayseen waxaa ka mid ahaa wasaarado badan wax soo bandhigayay ruuxaddooda qayb ayay ka ahaayeen inay kaalintooda ka soo baxaan waxaa la odhan karaa dowladda puntland umayna kala harin wasaaradahooda ciidamada iyo dhammaan madaxda kala duwan inuu shirkan qabsoomo oo ay arkaan in loo guuro waa cusub oo ka duwan kii hore oo lagu jirto waxaan aada ugu faraxsanahay gebagabada shirkan muddada uu socday oo aan daal laga muujin oo hoolkaani isdhimid uusan ka muuqan oo saacado aada u fara badan loo fadhiyey waxay muujinaysaa bisaylka bahda ganacsatada iyo inta jecel inuu ganacsiga iyo dhaqaaluhu guulaysto ee wakhtiga ay u gelinayaan waxaan si gaara rabaa halka inaan uga mahadnaqo hodan oo runtii la-aanteed shirkan quruxda uu leeyahay uusan yeelan lahayn kaalinta ay ka qaadatay waxaan kaloo si gaara ugu mahadnaqayaa rofeor hodan doctor cali ciise iyo faatima iyo dadka expertiga ah oo itin professor will from kenya william dadka key speakerka ahaa oo sida gaarka ah shirka usoo bandhigayay faa'iida ay leedahay investmentiga iyo kobaca dhaqaalaha runtii waxyaabaha nagu xambaaray ma ahayn inaan maalgelin keliya helno bal waxaa ka mid ahaa inaan dhaqanka iyo aragtida iyo attitude-ka dadka soomaaliyeed gaar ahaan puntland aan wax ka bedelno oo tusinno inay dadku iyagu ay shaqaystaan waxaad og tihiin lixdankii sano ee lasoo dhaafay dowladnimada soomaaliya si khaldan ayaa loo bartay dad fara badan oo dhallinyara oo graduated ah inay dowladda u shaqeeyaan waxaa ku kallifaayo qofka soomaaliya by nature wuxuu iska leeyahay ambition siyaasadeed markuu dhashaba marka wuxuu isleeyahay meesha keliya ka xaqiijin kartid waa inaad dowladda u shaqayso laakiin waxaan idiin sheegayaa ra'yigaas ra'yi saxa ma aha anugu ganacsiga toddobiyo toban jir baan ku bilaabay ama kaba horba toban jir meelahaas waa ku jiri jiray ganacsi baan ku jiray arrimo bulshaa ka shaqeeyey siyaasaddaan galay iskuma xirna inaad hadaf aad leedahay xaqiijisid iyo inaad dowlad u shaqaysid markii ugu horreysay oo aan dowladda u shaqeeyo waa markii aan wasiirka noqday marka waxaan ku boorinayaa in la shaqaysto inaysan ka hor imaanayn inaad mustaqbalka ambitionkaaga aada xaqiijiso waxaan rajaynayaa sida shirkaan halka ka soo baxday anigana igu dhiirigelinaysaa dadka reer puntland ee dadka soomaaliyeedba hadda wixii ka dambeeya dadka la qiimaynayo inay noqoto qof walba qofka uu kaga badan yahay sida uu maalgelinta dalka u geliyey oo maaragta hadda waxaan aniguna soo arkay dad badan ay og yihiin bulshada dadka ganacsatada ah mas-uuliyiinta siyaasadeed wax badan uma yaqaanaan sometimes xafiisyada dowladda waxaa buuxiya dad kaleeto oo aan dalka waxba kusoo kordhin bal culays ku hayo marka dowladda waxay rabtaa inay abuurto dhaqan ah in ganacsiga iyo maalgashiga iyo dhaqaaluhu uu noqdo wax asad dalka soomaaliyeed mustaqbalka uu yeelanayo puntland ay yeelan doonto markaasaa nolol stable inay dhici karto aan malaynayo reflectionka ku dhacay dad fara badan oo soomaaliya inuu ka duwan yahay maalintii shirka ay imaanayeen maanta waa ka duwan yahay waxaa halka laga sheegay in dhiilal badan oo maalgelin dhaceen waxaan rabaa in aan ii dul maro dadka saddexda sane ee soo socota raba inay puntland maalgeliyaan oo goostay decisionkaas in badanna ay horey ugu jireen fiilalkaas laakiin inay maanta soo bandhigaan hayuunday waxa ay malaynaysaa next three years inay puntland gelin doonto boqol milyan oo dollar shirkadda wadaagsin ee dekedda garacad waxaa u qorshaysan inay boqol milyan oo dollar geliso dahabshiil group real estate iyo horumarinta dhinaceeda telecommunicationka waxaa u qorshaysan inay boqol milyan geliso golis waxaa u qorshaysan lixdan milyan oo dhinaca real estate-ka ah oon ku jirin wixii hore ay wade self show oo production sector ah waxaa u qorshaysan soddon milyan inay maalgeliso salaama group waxaa u qorshaysan soddon iyo shan milyan oo real estate ah agriculture company oo drow grow drop labaatan milyan green city stageka koowaad toban milyan clean water stageka koowaad nine milyan eagle property iyagana saddex milyan isku dar afar boqol iyo lixdan iyo afar milyan qorsho ah ayaa laga dhaxlay in dadkuna ogaado annaga haddaan dowladda nahayn aan ogaano runtii wax weyn la gelinayso dhowrkii baro aan halka joogay waxaan aada ula kulmaayay ganacsato isugu jirta ajnabi iyo soomaali waxa aan arkay qof laba qof baan arko markii ugu horreyso afrika yimaadaan uu noqdo inay puntland yimaadaan mrs faadima ayaa ka mid ah saya saciida saciida ha first time ay timaado waxa weeye david waa isna ka mid ah oo jooga first time uu yimaado waa half somaali germany markii ugu horreyso afartii baa halku ka bilaabay shirkaanaana soo jiita hadduusan shirkaa jir lahayn dad fara badan ma yimaadaan dad badan oo kaleo saasan inay jiraana dhici karto aan anigu aan arag
waayahay dhegeystayaal dhinaga kale wali baan ha ku saarayaa warmurtiyada keedinga shirkaasaya maalgashiga haddaba warmurtiyadka sayaya koo isku afgordanga mas-uuliyiinta ku qaybgalay kulankaasay ila dhegeysada
bismi illaahi raxmaan raxiim shirweynaha maalgashiga puntland shan iyo tobankii lix iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo sagaal iyo toban warmurtiyeed taariikhdu toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo sagaal iyo tobankii hordhac waxaa shirweyne ku saabsan maalgashiga puntland lagu qabtay shan iyo tobankii lix iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo sagaal iyo tobankii howlka shirarka ee hotel martisoor magaalada garowe shirweynaha oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ee puntland lagu qabto waxaa soo socotay waxay soo socotay qabanqaabadiisu muddo afar bilood ah waxaana ka soo qayb galay afar boqol oo qof oo ka kala socday dowlado ganacsato aqoon-yahano diblomaasiyiin iyo qeybaha bulshada shirweynaha maalgashiga puntland oo madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu ku dhawaaqay qabashadiisa wax yar kadib ismihii xukuumadda waxa uu qayb ka yahay dadaalada dowladdu ugu jirto horumarinta ganacsiga iyo abuurista fursado shaqo si loo helo koboc dhaqaale iyo xasilooni waara shirweynuhu wuxuu ka ka koobnaa soo jeedinno khayraadka puntland khudbado dood cilmiyeedyo shirar duceedyo iyo bandhig carwo oo ganacsato kusoo bandhigeen khayraadka dalka waxaa xusud mudan in shirweynaha ay ka soo qayb galeen ganacsato gaaraysa saddex boqol oo kala matelaya ilaa boqol iyo soddon shirkadood oo isugu jira ganacsato soomaaliyeed iyo kuwa ajnebi ah oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa sida kenya uganda tanzania zambiya etoobiya turkey united arab emirates sacuudi carabiya china itaaliya iyo maraykanka indiya iyo slovakia ujeedooyinka shirki ujeedooyinka shirka ee, ujeedka guud ee shirku wuxuu ahaa soo bandhigista khayraadka puntland iyo fursadaha maalgashi si loo soo jiito maalgashi toos ah oo keena koboc dhaqaale iyo shaqo abuur shirku waxaa kale oo uu lahaa ujeedooyin ay ka mid yihiin isku xirka ganacsatada gudaha iyo ganacsatada isaga kala imaaday daafaha caalamka ee, ufudaynta wax walba oo ay u baahan yihiin shirkadaha soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah ee danaynaya maalgashiga puntland lafagurka fursadaha maalgashiga ee ka jira puntland iyo caqabadaha imaan kara oo ay si gooni ah u falanqeeyeen aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo kuwa ajnebi ah ee ka qayb galay dood cilmiidyada waxyaabaha ka soo baxay shirka waxaa ka mid ah soo jeedinno falanqayno iyo dood cilmiyeedyo kadib waxaa shirka ka soo baxay arrimaha soo socda kow dowladda puntland waxay soo dhaweyneysaa ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajnebiga ah ee raba inay maalgashadaan puntland iyaga oo eh, dowladdu u samayn doonto fududeyn walba oo ay u- u baahdaan labo dowladdu waxay dhaqangelinaysaa xeerka maalgashiga puntland ee dhowaan lagu ansixiyey la ansixiyey kaas oo wax weyn ka tari doona fududeynta maalgashiga tooska ah iyo ilaalinta hantida iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay dowladda puntland waxay si gooni ah u dhiirigelinaysaa hirgelinta warshado wax soo saar iskuullo farsamo iyada oo garabgadhow la samayn doonta oo loo samayn doono hirgelintooda Eh, shirka waxaa loogu dhawaaqay waxaa looga dhawaaqay maalgashiyo kala duwan oo eh, laga hirgelin doono puntland sida furista xarumaha shirkadaha hyundai toyota dhismaha xarum xarumo badbaadinta bii'adda greenhouse dhismaha boqolaal guryo ah oo real estate ah maalgelino loo sameynayo dadka hal abuurka ganacsiga leh gaar ahaan dhalinyarada dhismaha machad marso iyo suuq kalluumaysi iyo maalgashiyo la xidhiidha macdanta beeraha iyo teknolojiyada iyo biyaha qodobka shanaad maalgashi maal maalgashiyada ay ku dhawaaqeen ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajnebiga ah ee shirweynaha ka soo qayb galay waxa uu qiimo ahaan gaarayaa eh, boqolaal milyan oo la- laga hirgelin doono dhowrka sane soo socda taasi wax weyn wax- waxay wax weyn ka tari doontaa koboca dhaqaalaha guud iyo shaqo abuurka ay helaan dhalinyarada reer puntland iyadoo la filayo in kumanaan dhalinyaro ah ay ka faa'iidaysan doonaan bilaha iyo sanadaha soo socda qodobka lixaad waxaa sii socon doona shirar daba jooga shirweynahan oo ka dhici doona gudaha puntland iyo dibadda si wadaxaajoojyada u dhexeeya dowladda iyo ganacsatada eh, dowladda iyo ganacsatada uu u noqdo mid sii miro dhala oo ka oo ku koo- aan ku koobnaan shirweynaha keliya qodobka toddobaad magaalada boosaaso waxaa lagu qaban doonaa carwo ganacsi oo ganacsatada kusoo bandhigi doonaan alaabahooda iyo adeegyada ay ay hayaan ee, ee, xilliga qaboobaha ah sidoo aan filayno in insha allah madaxweynuhu si faahfaahsan uga hadli doono arrintaas Ee, gunaanadkii ugu dambeyn waxaa loo mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirweynaha gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah ee is- ee isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka waxaan rajaynaynaa in maalgashiga aad ku samaysaan puntland uu wax badan ka tari doono guud ahaan kobaca dhaqaalaha puntland shaqo abuurka dhalinyarada xoojinta xasiloonida puntland iyo sidoo kale kobaca iyo horumarka ganacsiga dadka wax maalgashadana ay faa'iido badan ka heli doonaan waxaan si gooni ah ugu mahad celinaynaa guddiga qabanqaabada iyo shirkadii hay-adihii ka qayb ah qarsoomidda shirweynaha maalgashi waxaan rajaynayaa inaad sanadka dambe isugu iman doono caafimaad iyo barwaaqo iyo shirweynaha labaad ee maalgashiga puntland ee, anigu waxaan rabaa inaan si gaara ugu ugu mahad celiyo faa'iidada investmentka uu leeyahay inagoo fiirinayna Ee, shirkadda dhistay hotelkan ee martisoor oo runtii facilities fara badan oo aan magaalada inteeda kale laga helin aan ka helnay waxaan rajeynaynaa sanadka dambe hudheelka oo dhamaystiran insha allah inaynu isugu nimaadno ee martidu ay sida ka raaxo badan tahay xagga cuntada iyo haddii la koraya cibaadada iyo dhinacyadaasna in insha allah wax badan oo horumar ka samayn doono waxaan rabaa inaan eh, halkan ka sheego meeshaan fursado badan baa ka soo baxay dhiilal badan oo katirsamaayo oo socda baa jira arrimuhu weli ma dhowa mana dhammaan dad badan baa wada hadlay wax badan aan rajeynaynaa inay kasoo baxaan Eh, waxa ugu muhiimsan oo maanta meeshaan laga sheegayna waxay ahayd in la helay insurance dadka eh, ajnabiga ah dibadda ka imanaya ee raba inay maal gashadaan insurance in loo sameeyey oo baanka adduunka uu mashruuc soo bandhigay ku saabsan insurance taasuna runtii waxa weye tallaabadii ugu weyneed ee abid dhaqaalaha waddankan ku hagaajin doonta si dadka dibadda ka imanaya ay u helaan faa'iido Eh, waxaan rabaa halkaan inaga mahad celiyo rugta ganacsiga oo qayb weyn oo ka qaadatay gaar ahaan shir- shiradacoodiyadii iyo guddigii qabanqaabada shirka iyo dhalinyaradii ka shaqeynaysay dhammaantood iyo sponsorskii iyo shirkadda maamuus oo runtii aan wax badan ka faa'iidnay iyo gaar ahaan hoteelka mardisoor oo mudan runtii in la dhiirigeliyo waa mahadsantihiin walaalayaal aad baan idin salaamay
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga amaba kacaya maxaa ku dhac niyahow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
No, no, no, no, no, no. Nio baabuurka wal cilid la eraaha biyaato magabu. Ilu waliga aalay hatta fadaas inaad cilid isku giliida baabuurka.
oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga Shidaal wasakhaysan yaa ka shibti baabuurka may. Shidaalka marka aad ka shibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filkiraaray may.
dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xume saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan May ma ba aragnay kaalinta shidaalka ee bay dhowlu ku furay asriga ee la eraaw.
qaybogoy dhexe ee barnaamijka kulanku warsan ayaa sideeran dhugunsiala waliba wadasinkalaa hamiin faylan barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashidrashka booya hasaari waan siina darasay dhugunsiala wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo waliba soo kulan la qaadaya ee guddiga af soomaaliga walibana guddigun iyo iyana hanantu badan hasaaro eh, suugaanta iyo saasoo kale dhaqanka soomaalida yeelata walibana geegi oo kulan la qaadana wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba mayse adduunkakeedii wasiirka mayna ku eray kulanka usla qaadi guddigaasi eela dhugun sida wasiirka oo arrimoosay ku warbiyow akademiyadu way ka dhex muuqanaysaa bajetka haddii la idhaah horena in yar way way dhex muuqatay haatana waxbaan idinkala qabanayna haddii ilaahay waxaan qaban karno ama dibadda wax uga yeedhnay ama gudaha wax ka eh, is- is- iskaga xidhxidhnay wixii aan qaban karna akademiyadu eh, meel meel weyn bay nagaga taallaa eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ciddii la shaqaysaba yaa eh, meel weyn bay kaga taalla akademiyadu now eh, dad aan luqa lahayn dad aan dhaqan lahayn dad jira maaha luqadeena iyo dhaqankeenuna wuxuu ahaa wax soo jireena waa waxaan afrikada kale kaga duwannahay maanta ninkaa odayga professorka baa sheegaye eh, marka lagu soo qoro eh, eh, lagu soo qoro report lagu soo qoro afsoomaali lagu soo qoro qofka soo qoro un bay ku xidhan tahay wax afoo iskandarho lagu wada qoraa ma jirto qofba meeshuu ka yimi sida looga hadlo buu kusoo qori qof waliba gara- garaamarkiisa isa- isa- isagaa iskale waxyaalo badan badan badan badan idiin yaalla alla maxaa shaqaydintaa alla maxaa shaqaydintaa xafiisyada inaan ka dhamaaninba ya bal horta waxaa la qorayaa sidaa ha loo qoroba inaan ka dhamaanin ya Eh, dood inaad furtaan weeyaan dood cilmiyeeda oo eh, aan iskaga nimaadno Eh, oo aan afka faallayno ya oo sida wax loo qoraa faallino dadka u sheegno ya nin walbatiisaa la hagaagsan waxaa laga yaabaa afar qof oo meel wada joogaan midba si gooniya u qoro oo intuba sax tahay intaba ma qaadanaynaa talow mise mid baynu isku gomanayna midaynu isku gomanin see in laga wada hadla soo maha oo ba- taa inaga daaya taana inaga daaya mid la isku yimaado dee haddii kale wayn iska kadeedmayna maarta afafka kalena saasaa loo soo jiray waa la soo jiray waa la soo habeeyey waa la soo tafatiray meel baa la isugu keenay kelmaddaasi saasay hadda kadib ahaanaysaa un baa la yidhi maarata amar baa la bixiyey amarkaa dadkii bixinaya idinka weeyaan ya annagana maaha dad kalena hadkana lagu ya ya lagu ya kelmadda haddi kadib lama isticmaalayo idinkaa odhan karaa leanna tu kaloo ka fiican baa jirto tana ama waa sinaani mas weeyaan oo labadaba waa la isticmaalaya ciddii odhanaysay waa idinka weyn garaamar ahaan ciddii dadka odhanaysay xarafkaasi halkaasu gelaya kaasi halkaasu gelaya ya ma waa lana yidhi mise waa nala yidhi idinkaa odhan kara maa lana yidhi mise waa lana yidhi ya eeg hadda ma laadaa horeysa mise naadaa horeysa idinkaa odhanaya oo jidaynaya oo buug soo saaray horeysa ma odhan kartid lana yidhi nala yidhi waad odhan saad doontaan ya markaa shaqo badan badan badan baa idin taalla dawladduna inta karaankeeda afku central elementka weeyaan afka soomaali iyo iyo dhaqanka soomaalidu Ah, dhaqanku afkuna waa dhaqan ku sharaxa un soo maha ya afku wuxuu sheega wax dhaqan u leedahay waxaan dhaqan u leedahay sheegi maayo ya marka aad baan idiin soo dhaweynayaa aniga oo eh, eh, ka wakiila dawladda dawladduna halkay ka taagan tahay aan ogahay ma garanaysaa afkeena iyo dhaqankeena ya afkeena iyo dhaqankeena afka iyo dhaqanka halkana hooyaa afka iyo dhaqankeena meelo badan buu jiraa halkay soomaali joogtaba wuu jiraa laakiin hooyada xudunteedu waa halkan Ya. xuduntiina idinka ah marka waxaan idinku ballan qaadayaa waan ka warhaynaa taa waan ognahay naga raalli ahaada haddii waxaad u baahantihiin o dhan mar keliya fulin kari weyno Eh, eh, laakiin waxaa eh, amar laygu siiyey oo ra-iisul wasaaruhu igu siiyey in ay akademiyaddu eh, wixii loo qaban karo loo qabto madaxa lagu hayo ya madaxa lagu hayo ayaa ayaa ma garanaysaa ayaa amarku yahay Eh, anaguna anaguna aan aqoonsanahay waan idinkala qayb gelayaa Ah, ah, shaksi ahaan waan idinkala qayb gelayaa as wasiirkii maaliyadda ahaanna waan idinkala qayb gelaynaa Eh, marka waxaan qaban karna ayaan qaban doonaa haddii ilaha idhaahdo waana isku soo noqon doonaa
dinay mayka daaray geedo ungooyahay guray gooba goobayaye dhuxulaa ku garbiisidaye beedka digsiisada ungurtoy geedo gaalakiin daagay madoona guudaasha hirgalaase guulhugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kiinshaanay gaaminay haa hamayka daari aad waqtiga iyo dhammaadan xafiiska anjeeda qur'aad ma himboobsido hemeenamay suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo hase walkuoyingaadamay dhuhulanga ka dhamboodi dharka eberas siidi shidowshana dhaba ka qaba hewalkara dhukugu gudubo malaha ayo kambanigii unigaasu hee may barnayreed maysin waday haamoogii jikada unigas oo isinku kuneebsadaasan koronto i deeb
waayahay dhugunsiyalla qaybogeyadhaha barnaamijka kulanku warsan ee samarayna farsamada saaxiibkayga bilaal hilaal iyo imaamadaaya idaacadda warsan siyati siya dhegeysan lama gaartiisa mawjadaha gaagaaban caaladda live streamka guud ahaan caalamkuna dhugunsa kortanga weliba wadasan kala hamiin faylangaha weliba iyo mudanyana dadka muqdisho ini la iqaaba waana wadooyinka lukuhirada welibana saas eraya siyaasi abukar cumar oo huseen ah kumid aya siyaasiyiinta dalka oo geega shirjiraad isu qabday magaalada muqdisho haddaba sababta mayata mayna lijeeda arrintaasiya iyo la dhugunsadaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أجي وحا واحد بدلنا وكا هدلني waxay soo kordhaysa male qof aniga qayrkee iyo anigaba haddaan hadalno waxay taraysa male waxaa soconaya amarka ilaahay iyo qofta wuxuu garasoono oo ilaahay subxaanahu watacaala ku iraadeeyo wanaag qof aaminka naaqta xumaana ma jirto qof wanaag la imaan kartana ma jirto ilaa qofka ilaahay u sahla maana marka xumaanta dalkan tan waxay soo bilaabtay lixdankii lixdankii te dowladaad lixdan sagaalkii dowlo kala dhartoo kacaana hal wabra tallaabtan tallaabtikii hore ku jirta kasii xumaa la tegaayay waana ka kululeen ilaa nimankii maxamed siyaad la dagaala iyo sida ayo baktiga saddexdaa la baataay maalintaas aan la dagool waxa maxamed siyaad aadna ka roonay waana la hooga haddaad saan sii socotiin waxaa la yimaad markaas nin waalan oo majnuuna anna waa ku faraxsanay afartan sano waxaan tacbayn ku waayo maalahay iyadoo faksh lay leeyahay kacaanka inta u hayna waxaan nahay waa la ogaayo waxay dadka dad ogaan jiro kamara ka cadfira midig hadda u tegayna lamadinnimoo la dagaalaysaa jidka loo kala xidha haddana waxa u kala xidhaayna waxay ahayd cadowgii soomaaliya iyo cadowga ilaahi haddana waaga iyan iyanan dhunaxiyey aan calooshooda ku jirnaa guri haddii lamadinimo oo cali mahdiyo caydiid xaalkooda dhamaadana haddana cabdiqaasimaa lasoo dhisay wax tii ka xanuun badanaa lagu soo go-aanshoo la yidhi oo afar bayloode bar afartii bayloode barkii say usii socotaan daa waxay dhashay lix madax weeye de ilaahina waxau leeyahy lama ilaha dilay arad waa fasahaadileh saa lix madaxweyne dal uga shaqeeya hal walbana halka ka dambeeyey iyo hal ka horreeyey waa caayaaya asagana kasii wax ma ahayo beri waxaan kusoo gebagabayhayaa haddana loo leexan dariiqa ilaahay oo ilaahay dadkan waa muslimiin yaa ayuha aladiina aamanuu haddii la yidhaha waa muslimiin dadku oo hadda qofka alle ma rabta soomaali kuma arkay ee haddaan la garan oon sumadooyin la soo bixin oon dhaqankii ilaahay dastuurkay la qaadan intay dastuurku meel gaara odayaala u fadhaan iyo niman ahlunnaara ah dastuurka ninku ninkii iyo beenshay dastuurka qaadka waa ahlunnaar huban gaalna waayo haddii aan taas laga leexan ee laga xishoodo dhibkan iyo cariigan waa lagu jira arfarmaajarona idowleedan arkay arfarmaajarona idowleedan arkay farmaajar warkii dhahay ugu dambaysa laba sane baraa laga jooga haddaan jid leexiri maa jina leh waxay maa safrina maa waxayna maa beriga intaa la jooga qofku isma xukumo hawadiisoo raacay ninkii yahay saas oo ammaantama ilaahu xirkaana ii fuday anu waduma kare aduu ihuso ninkii yahaa roonaha ilaahay u kaashadaan roonaha waxaa soo helay beriga dalkan waxaa ku diriraya dawlad iyo shabaab dawladd waxay leedahay shacibku hanala shaqee shacibku soo kula shaqeeya jibaa jid ka xirta ma kula shaqeeyahay shacibaa jid ka xirta ma kula shaqeeyahay anna ima daryeel usan ima daryeel anna kama dambeeya waayo hoog aa lagu jiraa qarax iyo jid xiran aan ku dhex jirnahay shicibki dhammaay oo dalkan joogay oo lamada daa'if yaa yaa gardana aan lahayn ee waxaan ku manuusahay ee laydinka dhintaan ku sugaay ha ha ha u maqan waa gar oo dadka shacibkan jooga gardarro badan oo dirbiga badan muqdisho waxa ku nool gardarro badan oon dadka gobollada kale laga gelina ay galeen oo inta dawlaha xaaraamahoo jaa'ira u shaqayhaysay haddii la baxay anigu qaabiirle ma rabo hawiya daaroodna isaga cabsama aakhira wax murux masiboo la eg oon u galay isaga cabsama ilaahayna waa ogyahay ilaahayaan ii maraga sagaashan kowd waa oo jira aniga cunto xuma jira xataa wixii la sameeyahaya miyaad idaan ilaabay oo mahantida dalkan boqol sano la iskur saaraya la dhacay oo ama ma guurto laheed ama guurto laheed ee la ee dadka xataa qaar la dilaayo oy marag leedahay miyaa beriga ilaahay dhaafa isaan waxaad uma leeysiin inaad leedihiin xasabanaasa intu yaquulu aamanaa ma intaas barhaad u qabtiin ku dhanaasada shacabka xamar joogan waa mudan yahay in dacay lagu jafo dhidka laga xirto oo dhulka lagu jiido waa astaagan ula mala jeedo qabiil mar kale hau qaadanayaa qabiil ulama jeedo aniga shicibka soomaaliyeed shicibkaygiya qabiil haddaan hataa la tacaarib u saftaa deen anuu hawiyaan waxaa dadka igu nacabna waa qaraabadayda qaraabadayda abgaalaheed iyo qabiilkaya igu nacab dadka oo hawiyaaya a igu nacab dadka ana kama rabo jacalna kama rabo intooda badan intooda badan igu nacab yaan nacab yaan wada dhihin marka ma ay u socoto ilaahay yaa kala fasali doona aakhire haddii la tagana aakhire haddii la tagana idaa waqacat ulwaaqacatu laysa lwaqatkaa kaadiban been la sheegi kari maa gacanaa hadlaaya waa laydinka gudaa ku dhanaansada haddaad iska warsaysiin oo shabaab iyo dawlada yaa gardaran yaa sawaxaysan yaa sasaxan adladiinna nink intaan nafta ugu jirta ninka ugu horey idin dhaqaa wabillahi tawfiiq
Akuna Medical Center qof bilaash ee waa dhammaaday qudur ay siisa la hel akhuunaa midhi kale santaraa haddii kol eedan asriyay ama lunsigaana ay ka galnay akhuuna medical center axsan haruunsiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii oo aruursatay akhuuna medical center casri mashiimo ayu nooc daawo irbado aan dhammanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw akhuuna medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebigay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg anka aafimaadasa xarunta la kiinka diyaariyo aquuna medical center edii madowta udur wali korkaaka jarab walkoo ku baare walking edaay
waayahay dhegeystayaal qayb oo ka dambe barnaamijka kulanka warsanka yaasamraayna weliba hooda sankila hamiin faylnaga qoysas deera waa boqol afartiyo sagaal qoys oo baraka cusub eeyin ya waliba iyo hadeerana magaalada tambaydhabo walibana iyo maamulka koonfur galbeed iyo saaso kale wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo kooxsana inaysa degdega walanqobda islamarkaasna la hadeersi deeq gargaare haddaba horjoogaha kaamkaas cusub oo dhawaan hadeer magaalada baydhabo ya waliba usa habooqda idaacad warsan islamarkaasna walibana walkuweyday qaabkii oo nooleyn iyo saasoo kale qoysaskaasa imeelayo kubugtaalenga magay mayba dhahay huseen xasan isaaq mayba kusode kaam baraka cusub e kaamka barakayaalka cusub laan garas mayba kukooyna dadke dusti ilaa mayl araay gaso dheer xaafad juwaarey siroogna walnana siima lee eeda an rafaa danta ontada kood biyu tankala lamaasa ashun tankala sida mayl aray derbaalu wal una haynona male eeda an baabana dowladu koonfur galbeed eedo samafalka mayba ku odsadaane in walnin gobodan dowladu koonfur galbeed mayba ku odsadaane in eed walnanin gobodo ku odsadaan waayahay qoysaska rogan kaamka meeqa qoyso bool afartan iyo sagaal goosu mayba ku odsaday saabiyaalkii soomaalida mayba ku odsadaan intii eed walnanin gobodo ku odsadee marka jirana wal oo baaha ama dhiniga iyo masquulooyinka oo kale ama bacad la siinsii jirana walhaabiratona nasiima leh eedo samfark walmanin gowdan dowlad koonfur galbeed walmanin gowdan soomaaliya dowlad federaalk wal kusooda ma aragn wal mas-uul sheegad maa ma aragna blaaket wal una nin sheegnan ma leh ha saasa ogaadas marka dadkun maadaama tuulooyin shalabdun oo kukooyan kuwaranba qaabkii hota u noolyin kaamamkii roga rafaada kanorin dadka hano gornyi gadang hano mail rai hano gornyi gadang hano vi kanorin walyo haang ilahi aburi malle rafaad bin adeng nan tumi mudang ha mail rai yed yed an dibbanin dadka yed yed an bahin rafaadin bahin afar ila watisa gudanti hola an dirne bidat mit el argente waayahay guddoomiyaha kaamkasta ee tamarkun aan galgalay meelosi oo maadaama aad sheegda inay kaamkas cusub iyo waxyaabo inyada dooda meel aan anshaagin male wasaaradda maaranti masiibooyinka saadi gudoomiyaha degmada saadi anarsi saadi meel aan anseena ilaahay abuur oo aan anka shaagna maaragaaw cabashadii oo dhan ogsanyin laaka hakugaadkan ilaahay askale laakis hakugaadka ilaahay askale hadu korno waa leyin gobdi male waa beeraadeena oo aan hada leyin gobdi waa beeraato male marka se ku nooleen maadaama mud- eh, kaamnaysan roogdan eh, shaqana an hayna walnan lasen qoban eh, qaabseen u nooleensan dadka rafaad bini'aadin intama bamamoodan mayl aray dadka haano bi- shaahi bes ee ka baryahan haano gornyi la gadade haano lama gaari meelarode lamada gaari mayl aray gornyo ilaka gado mayl arka ilka bibiyoysiday haanas bes ee gornyo booli kontong ob laka gada bool afartii sagaal gos gornyo ga- booli kontong mudeegaan haanas alin bid bid ee mayl aray haanas bes ee ka noolin hoo kalan han lanka shaahi bes ee ka barye marka way jiraan kaaman badan oo rogan baydhabo marka eh, kaamkii maadaama aysan hadda aysan koyteen maysinka dhiirigelinaysan baydhabo kaamka nagataan mahni barke birko olaado birko baahu birko olaad i baahe i rafaada ni barge berjo dadki berje me ka koyno luk luk luk luk baar naate me ha lugayan garda mera ka koyn berjon ha lugayan he may la raay dadka may ba ku codsadaane dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowladda federaalka ko- soomaaliya may ba ku codsadaane ha in walna nin gobada bincaadinimada walna ninka gobada may ba ku codsaday in eed eed garabna garabna nin siyofade waayahay baydhabo rogdan kamam shal duuna rogan baydhabo marka haddii walnala sindeersine xaalada noloda sila ku dareerta maysuu bii kortaa mase in reedingnaga tan isku dayasa ha mago gargaar degdeg ananasihma mago gargaar degdeg ananasiyo mago lanka ben aadanka af maylaray filaarta maylaray to fiira hobkin galo ton dabdakin galatan dabda mitaase mis di isku siibtilay tan kan li isku siibay mago walaawo gargaar ananasiyo mago nolol maalameed ananasiyo mago dubijiin ananasiyi intalay rognib mago walaawo bin aadanama nolol maalameed ananasiyo eedan ronayti laakiin oo afar iyo labaatan saa duku badee sidaa toon may la ray eed iyo eed ale may la ray dad baahan oo barakaysan eed an rafaa dangan la argay laakiin may la ray nadaafad wal unahaana tum ila mid shay bamaamaleef waayahay guddoomiyaha hay-adta kaamkasay marka aada nafsatiita antay ku qahday may ku kooy gabal oo bootis la raw dadka berjeyn may ku kooyn haano gasadheeri ku kooyn haano saako ku kooyn haano jubbooyinka oo gabal oo juwaari la raw garaari berowmi la raw ku kooyn gabadha dareertay meeqa berkeega aad indeer baydho hadeerta saddex maalmoodaa dareeray saddex maalmoodaa dareeray dadka berjena dad sagaal maalmood dareerayna jare waayahay qoyska meeqa ku koobanya marka todobo todobay ka koobin gooskii
أب أنجم كاو ميلك الشيخ فور ilaa caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay leeto adiba idan shaantay arag farxadii adiina aha aaminga inaad eegta marba ma ku hilmaangna aana fayle inaata adduunka lagu aqoonsaday itaalka iyo bidhaanta onogelisiyo ku eenfayle dhiirshay axsan caanuu maamilas
asliyay may jar may asiibi onogun hanaanada owlaadiyoyna sababkii onogiya geeka ka suwaysantaa in ertoysidaasay hafaayadaan an hiriya haani hore ka aalahay hafaayadaad inhirtaa news libian hayne alla maya adi shanta ee rabto arrantana hilmaanti hootan inhir hunad hafaayadiistii anfacaasay ibadka asareexe fadi hafaayadda news libiyo oo adu ku helaasa shaaficii pharmaceutical and general trading company oo isin horay unku barateen daawatay
waayahay dhugunsyalla qaybomiddanbe ee barnaamijka kulunku warsanka ayaan samaraynaa weliba wada sinkiraa dhugunsyalla ahmiin faylanga gudoomiyaha jaamacadda jaziira ee faraca ee magaalada muqdisho brofesor salaad ibraahim fidow iyo weliba usoo kuwarbeya hiliisu sahlagalay jaamacadda kuwiin ee dalkaasi masara haddaba jaamacaddaasiya mayan kordhii korta ardayda soomaaliyeedda gudoomiyaha oo arrimoogasay arrimo kalan haddaan sheego korna usoo kuwarbe ila dhugunsida waxaan maanta u mahadcelinayaa ardayda soomaaliyeed soo dalbatay jaamacadda jaziira oo kalsoonidana siiyey ayaga iyo waalidkooda waxaan leenahay kusoo dhawaada jaamacadda qeybtii u horreysay ee u fariisanaysa maanta imtixaanka aqbalaada ee jaamacadda intaas marka aan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto maxaa warbixin aan ka bixiyo jaamacadda jaamacadda marka aada fiirisaan waxa weeye jaamacadaha waddanka kuwa aada iyo aada u ilaaliya standardka ama halbeega jaamacadaha lagu yaqaano aada u ilaaliya sida curriculum sare oo adduunka caanka ah macalimiin taya leh oo aada u gudato muxuu ahaay waajibaadka ama aqoonta ay leeyihiin ay la eg tahay aqoonta jaamacadaha kale ka jira sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay agab fara badan oo kaalmeynayo waxbarashada sida laabiska ha ahaado computer laabiska ama medical laabiska ha ahaadaano sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay maktabad weyn oo kutubta ardayda ay u baahan yihiin ay ka akristaan saasoo kale waxay leedahay muxuu ahaay laab oo engineeringka ah waxay leedahay medical laab waxay leedahay sidoo kale computer labs ayay leedahay marka aan intaa ka gudbo tayada jaamacadda waxyaalaha runtii muujinayo waxaa ka mid a hab dhismeedka jaamacadda ay u dhisan tahay oo aada iyo aada u saacidayo muxuu ahaa inay waxyaalahaasi oo hiigsanayso ama waxyaalahaas oo dhan ay gudato markaan intaa kasoo gudbo yacni guulaha jaamacadda ay gaartay waxaa ka mid ah ardaydii jaamacadda ka baxday oo runtii kaalimo aada iyo aada u sarreyso ka galeen meelihii ay ku tartameen sida imtixaankii hadda u dambeeyey oo ay qaadaysay walaalaheena turkiga ay qaadayeen ordogan hospital jaamacadda jaziira waxay ahayd numberka koowaad ay ahayd ardayga ugu sarreeyey wuxuu ahaa ardayda jaamacadda jasiire dhammaysatay numbarka ardayda dhigataa numbarka eh, dhakhaatiirta ka shaqaysa isbitaalka oo imtixaanada isku guulaysayna marka la fiiriyo number aada u fara badan ayaan ka gelaynaa oo gaaraya ilaa labaatan arda- labaatan dhakhtar Eh, waxyaalaha guulaha ay gaartay eh, muxuu ahaay waxaa kalaa ka mid ah marka laga tago imtixaanada meelaha ay galeen ay ku guulaysteen oo meel sare ay ka galeen jaamacadaha dibadda oo ay tageen ardayda wax dhibaato ay kala kulmeen ma jirto markiiba jaamacadaha mustawahooda way aqbaleen guulana way ka muuqdaan sida ay ardaydaasi u galeen sida jaamacadaha waxaa ka mid ah kuwa ugu dambeeya oo hadda aqbalay makerere university nairobi university iyo azamalik oo ama boorka ja- la yidhaahdo masar oo maarata post graduateska ay ku dhigtaan taasi marka waxay ku tusaysaa guulaha jaamacadda ay gaartay waay Jo- guulaha ay gaartay jaamacadda waxaa ka mid ah mujtamaca soomaaliyeed oo aqbalay jaamacadda kaasoo ay ku arkeen muxuu- social responsibility ama waajibaad ka saaran mujtamaca oo ay gudanaysa jaamacadda sida inay ka qayb gashay howlaha jaamacadda eh, waddanka ka socdo oo ay ka qayb gashay ama ha noqoto waddo la dhisaayo ama maaragtay eh, ha noqoto muxuu ahaay isxilqaan ha noqoto sidoo kale jaamacadda waxay jimco walba ay tagtaa barakacayaasha oo ay u geysaa daaweyn iyo inta ay awooddo iyo dhakhaatiir soo daaweyso oo jimco kasta ay fulisaa ilaa iyo inta jaamacadda la aasaasay kuwaasi marka waxay ku tusaysaa guulaha jaamacadda ay gaartay inay ka mid tahay haddii aan usoo noqdo xiriirada jaamacadda ay leedahay gudaha marka la yidhaahdo jaamacaddu waxay ka mid tahay ururka a s u waxay ka mid tahay somaliland waxay ka mid tahay Sooma- jaamacadda eh, arab Asso- association of Afri- arab, arab universities ay ka mid tahay waxay ka mid tahay association of african universities waxay ka mid tahay oo ay la leedahay iskaashi ay la leedahay kenyatta university waxay jaamacadda ka mid tahay international association of universities oo xaruntiisa ay tahay masar eh, xaruntiisa ay tahay faransiiska Int- eh, i a u international association universities oo xaruntiisa ay tahay faransiiska saasoo kale jaamacaddu waxay ka mid tahay ururka euroasia waxay ka mid tahay asian universities waxay ka mid tahay jaamacadda xiriir la leedahay johannesburg university waxay jaamacadda xiriir la leedahay aljaamica alislaamiya alcaalamiya fi malaysia intaasi waxa weeye intii hore waay Eh, safarkeenna hadda waxay jaamacadda xiriir aad iyo aad u weyn ay la soo yeelatay jaamacadda cayni shams oo ah jaamacadaha ugu waaweyn masar bal aan dhehe kan labaad jaamacadda labaad ah halkaas oon safar ku tagnay isbuucii hore oo aan ku kala saxeexnay guddoomiyaha jaamacadda caynu shamsi eh, saada doctor maxamuud almatiin aan ku saxeexnay eh, muxuu ahay waxwada qabsi khaasatan aan ku saxeexnay post graduate-ka dhowaana aan ka bilaabi doono eh, tillaabooyinkii u horreeyey oo ah optomology-ga iyo neurology-ga iyo kuwo kale oo kusoo xigi doono saasoo kale waxaan ku marti qaadnay guddoomiyaha jaamacadda ama riiska jaamacadda caynu shamsi inuu booqasho ku yimaado soomaaliya waana naga aqbalay haddii alla idmana wuu imaan doonaa isaga oo noo furi doono isbitaal jaamacadda hadda ay dhisi weyso Eh, jaamacadda guulaha ay gaartay waxaa ka mid ah in ay ka mid noqotay e c f g m ama educational commission for foreign medical graduates inay ka mid noqotay oo ardayda maanta ay u yihiin legible ama ay maarata sharci u leeyihiin inay ka qayb galaan imtixaanada u s mailka ama r c r m r c b imtixaanada ama imtixaanada kale oo lamidka inay marka taasina runtii waxay tahay ardayda jaamacadda ka baxday iyo kuwa dhiganaya waxay u tahay guul aad iyo aad iyo aad u weyn inay eh, imtixaano standardkooda caalami ah oo ay ka qayb gashay oo jaamacadda runtii maamulkeeda ay gaartay inay maaragtay eh, tusaan standardka curriculumka iyo ay aqbalsiiyaan inay jaamacaddan tahay jaamacad tayo leh oo u dhiganto jaamacadaha adduunka marka saas darteedna qodobkaasina wuxuu ahaay qodob kale oo aad iyo aad muhiima mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardayda jaamacadda maanta timid oo imtixaanka koowaad heer qaybtiisa koowaad gashay isla markaasina kalsooni jaamacadda siiyeen waxaan u sheegaynaa inaan har iyo habeen annagan u taagannahay sida ay horumar iyo maaragtay eh, waxyaalaha ay higsanayaan oo dhan ay diyaar u noqdaan sida hadda aan ka sheekeynayey safarkii u dambeeyey oo aan ku tagnay runtii safar taariikhiya eh, jaamacadda cayni shamsi oo runtii aad iyo aad noo soo dhaweysay oo runtii maaragtay aanu gaarnay mar kadib marka aanu muddo wada fadhinay oo aan tusnay curriculumka jaamacadda saacadaha ay dhigtaan ardaydii ka baxday waxyaalaha maaragtay eh, ay leedahay jaamacadda marka aanu tusnay oo ay runtii gaareen qanaaca ama ay ku qanceen inaan heshiiskaas aan wada gaarno oo ahaa heshiis taariikhiya kaasoo ay tababar u tegi doonaan ardaydayna iyo ardada kale ay tababar u tegi doonaan jaamacadda cayni shamsi isbitaaladeeda iyo muxuu ahay meelaha lagu tababaro ama engineering ha noqoto ama agriculture ha noqoto ardayda lagu tababaro ay tegi doonaan runtii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaanu maaragtay waxaasi aan u sheegaynaa mujtamaca so- so- soomaaliyeed runtii oo aanu waajib aad iyo aad u weyn u hayno in aanu ku tillaabsanay horumarkaas annaga oo rabno dib u dhiska waddanka iyo soo noqoshada waddanka inaanu qeyb
kawaadir primary and secondary school dugsiga hoose dhexe sare ee kabaadir tini badan iskoolkii bulshooysinkeediyaani kawaadir primary and secondary schoola abda kolshaylideeri kalaylisiya baawadiis kukaha fidhiga walbarashonkooya dugsiga hoose dhexe sare ee kawaadir geedka ilmugu kolbadhinigoola ku feedadow kabaadir primary and secondary school kula lahan abaabuli kini la diyaariyay koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari kabaadir primary an secondary school korhor ho kedintay miilkooban yaalanka kedtoonti habdana koy awlaada kawaadir
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba takaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo numada sinkoa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuwaliba asaaray waan sinadareysa dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy inta barnaamijkan barnaamij lamida reedan kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashkaboy oo sinkutabo sidaasiyo amiig nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kuma ahsantaynta dhegeysadowka barnaamijka